Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Maamulka Jubbaland Cabdifataax Maxamed Mukhtaar ayaa magaalada Kismaayo ka daafuran kulan lagu horumarinayo hindisaha heerka saxaafadda. Daafurka kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiro, xildhibaano, suxufiyiin, mas'uuliyiin ka socotay Wasaaradda Warfaafinta Jubbaland iyo Bahda Warbaahinada. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Maamulka Jubbaland Mudane Cabdifataax Maxamed Mukhtaar oo daafuray kulanka ayaa ka warbixiyay muhiimadda iyo ujeedka loo qabtay kulankan.
haddii aad tashi ka samaysaan oo meel wanaagsan soo gaarsiisaan waxaan rajaynaynaa inaan qayb ka ahaan doono wasaaradda warfaafinta iyo saxafiyiinta oo iswato inay samaystaan xeer kala hagaaya maanta waxaan u fadhinaa la tashiga xeerka saxaafadda oo aan markii ugu horeysay ahayn oo dhowr siyaabood oo hore la tashi looga soo sameeyey xeerkan saxaafadda waa qabyo qoraal waaye laakiin meel wanaagsan soo gaaray haddii aad tashi ka samaysaan oo meel wanaagsan soo gaarsiisaan waxaan rajaynaynaa inaan qayb ka ahaan doono wasaaradda warfaafinta iyo saxafiyiinta oo iswato inay samaystaan xeer kala hagaaya adduunka meel walboo la joogo waxaa jirto in xeer xeerar kala haga oo hanaanka loo shaqaynaayo ciqaabo leh ammaan leh bogaadin leh iyo mataqaanaa xeer walba oo jira caqabadna uu leeyahay faa'iidada uu leeyahay marka la tashigaan hadda aad samaynaysaan waxaa rabaa waxyaalaha caqabada noqon karana inaad ka saartaan inputkiinana aad ku dartaan commentigiinana aad ku dartaan annaga waa kasoo shaqayn karnaa xeer waan idin keeni karnaa laakiin waxaa rabnaa mar walba xeerkaasi in la tashi lagu sameeyo kadibna mataqaanaa laisla garto waxa ay muhiimka tahay in laga bedelo iyo waxa ay muhiimka tahay in lagu daro jubbaland wariyayaasheeda runtii duruufo adaga ku shaqeeyaan annagana waan ognahay si duwan uga shaqeynaa dadaalka ay samaynayaan iyo maanta meesha ay joogaan iyo meeshii shalay la joogay isku mid maaha waxaan rajeynaynaa sanad cusub baa inoo bilowday sanadkan cusubna waxaan rajeynaynaa wasaaradda warfaafinta iyo ururka saxafiyiinta iyo wariyayaasha iskaashanayo inay horumar ka ballaaran kii hore loo sameyn jiray ay sameeyaan kulamada noocaana ayaa waxa ay door muhiima ka qaataan horumarinta nidaamka shaqada iyo shaqaalaha suxufiyiinta